أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب من لم يرد السلام باب dikri man bal shaksi iyo cid xusitaankeed iyo sheegideed iyo bal wixii kuba tacalluqsanayd lam yarudda aan qaadin on celin asalaama salaamtii ruuxii salaamay oo salaamtii uu ruuxu kaba qaadi waayo oo wixii kuba yimi ayuu baabkiisi yahay kollay saan soo ogaanayna salaamtan qaaditaankeedu maaha shay ikhtiyaariya maaha bal haddii ruuxa salaamtii sharcigayd lagu salaamo radintu waajib ay ku noqonaysaa bal wixii la yidhi wax la mida ama wax ka fiican uu yidhaaho dee si ilaahayba qur-aanka inaguba amray markaa ruuxa dee isagu iyadoo la salaamiyo salaamtii qaadi waaya wuxuu ka tegayaa farad ama waajib saarnaa buu kaba tegayaa bal shaksigan laakiin salaamay oo kale isaga salaamtii bal waxaa inoo iman doonta in cid isaga kaba mudaniba ay salaamtii yaanu isagu maqlinbe ay u jawaabaysay kuba radinayse taas buu baabkeedii yahay xadaثna cayaaشh bn الwaliidi qaala xadaثna cabdالله cla qaala xadaثna سacيid can qataadaةa can xumayd bn hilaali can cabdالlaahi bn الsamiti qaala qultu labi darin kolley sanadku waa sanad dee rijaashiisuna hiqaad ay wada yihiin horena dhammaan aan usoo wada aragnay cabdullaahi bnu saamitna waabuu inoo dhowaa isaguba oo imaka dee casharkii kan ka horreeyeyba dhammaadadiisii buu inooguba sugnaa markaa wuxuu yidhi cabdullaahi bnu saamit qultu waxaan idhi liabi darin abidar waxaan ku idhi waa abudar alkhifaari waana adeerkii marartu waxaan maray bicabdiraxmaan ibni ummi lxakam ninkaa cabdiraxmaan ibni ummi lxakam la yidhaaho ayaan maray fasallamtu waan salaamay famaa radda ma celinoo calaya korkaygii shay-an wax uu igu jawaabay ama wax salaamuu iga qaadi may jirin famaa radda calaya shay-an fa qaala wuxuu idhi yabna akhii walaalkay inankiisiiyow maa yakuunu maxaa ahaanaya calayka korkaaga min dalik macnaa wax ahaanayaa ma jirto wax dhiba iyo wax darara iyo wax kuugu sugani ma jirto hadduu isagu ninkaas salaamtii aada salaamtay qaadi waayey isagunbaa waajib kaba tegay isaga fadli uu heli lahana isdhaafiyey ee laakiin adiga xaggaaga wax ba'si iyo xarajo kaaga imanayaa ma jirto radda calayka waxa adiga kuu jawaabay man huwa khayrun minhu way cid kaba khayr badan cid isaga ka khayr badan ayaa adiga salaamtii kaa qaadooy oo adiga kuu celiyey malakun can yamiini waa malag xaggiisa midi kuba sugan waa qariinkiisii ayaa kol hadduu isagu qaadi waayey adigii kalagaa qaaday waa laguu jawaabay yaanad maqlinba waliba cid ka khayr badan baa kuu jawaabtay ama isagu dee waa waajib saarnaa oo uu isdhaafiyey fadli uu helilaa oo uu iska lumiyey taas bay noqonaysaa isagunbaa meesha naqsi ay ugu sugan tahay adiga wax naqsigoo kuugu sugani ma jirto bal waa dee mawquuf imakao sidaan aragnay oo abudar buu kuba taagan yahay xagga marka la eego in malag uu celinayo ruuxan salaamtii kaba qaadayana wax ijtihaad iyo ruuxa ra'yigiisa iyo si uu isaga la noqotay uun ama qiyaasun kusoo ku iman kara maaha marka xaggan markaan eegno se culimmadu marka ay dhahan hadduu nin saxaabiya wax sheego wuxuuna wixii ijtihaad ku iman karaya ahayn kutubtii hore nin yaqaanayna aanu ahayn waxay tahay un tawqiif baa meeshii jira kollay waa cilmi uu hayo oo xagga xukumka waxaa laga dhigayaa isagoo marfuuca ayaa lagaba dhigayaa bal waanuu inoo dambeeya haddii ala yidhaha saxaabi kale oo isagana waxa weeyaan hadalkan oo kale ama hadal ku dhow dee ama san xadiidka atarka ka dambeeya bay nooguba iman doonaa bal wax marfuucuna taa way kuba timi taasi waa xaggan cabdiraxmaan ibnu abilxakamkana kolley umulxakamtan waa hooyadii wuu ku shuhuroobay isaga kolley magaciisa mala cabdullaahi ibnu cuhmaan baa aabihii la yidhaahay umulxakamtani waa mucaawiye iyo xafsa markaa mucaawiye iyo umu xabiibe iyo walaashood weeye oo waa ina abi sufyaan mucaawiye isku abiyi hooyey ahay inuu hindaa dhashay laakiin waxa weeyaan ramla ama umu xabiiba umulmu'miniin xagga aabbay ka walaalahayun abu sufyaan baa dee wada dhalay isku hooye may ahayn oo xaggaa isku hooye may ahayn kolle haweeney bay ahayd dee waqtigaa horeba ruux weyn ahayd waxa ay dee bacd alculamaa soo naqliyaan waqtigii walaa tumsikuu bicusami lkawaafiri ay soo degtay ayaa ninkii qabay sida ay ku kala go-een oo quraysh ahaa markaas bay daa'if nin reer daa'if oo ninkan dhalay bay guursatay ninkan bay u dhashay cabdiraxmaan oo markaa mucaawiyaba u abtiya ninkan bal waxaa la yidhaha wilaayaad ayuu waqtigiisii ayuu meelo kuufi kaba mid tahay buu waali kaba dhigee laakiin dee si abtigii doonayay iyo muu noqon oo markii dambe waa ka qaaday wilaayadii oo uu kaba qaado dee nin muu noqon heerkii uu doonayay iyo inuu bal wax qabto oo isagiina magactaa ku yeeshay iyo taas uu noqdo ayaanu noqon bal ninka horta taas weeye hooyadii umulxakamna waa saasoo wayna abi sufyaan de kollayna markii reer daif mala ay islaamin baa dee islaamkeedu noqonayay oo bal waxa weeye laakiin waa haweeney taas ah oo mulxakamtan waana ku shuhuroobay waxa weeyaan waa nin reer daifaan leeya waa nin reer haqiifa arrinkiisuna kaa yahay isagii kollayna dee malaha xagga wilaaye ahaana xataa waxaa abtigiiba ugaba qaaday oo laguma ammaanin iyo dee habkiisii jawaab la-aantana kolle waa nuqsaan isaga kuba sugan unbay haydee waa kan saxaabigan jaliilkiina yidhi adiga taas wax darar iyo wax xaraja iyo wax kaaga imanaya ma jirta isagunbay wax uga imanayaan isagaa khayrkaasna islaafiyey waajibkiina kaba tegay uu laba iman lahaa adiga se cid ka fiican ayaa kaa qaaday kolley athar kaleoo la midna waaba kanoo wuxuu ihi musanifku xadaanaa cumar bnu xafsin qaala xadaanaa abi kolley bilowgiyadii kitaabkaba waynu kuba soo maray labada nooc isdhalay xafsuna uu kaba badnaa marka la eego cumar xagga riwaayada xafs bnu khiyaas weeye qaadigii shahiirka ah qaala wuxuu yihi markaa xafs bnu khiyaas xataa awowgiina isagoo xabsahaasna kaba warinayana hore waataynuu soo mareen qala xadaana alacmashu qala xadaana zayd bnu wahbin can cabdillaahi qaala anahu qaal cabdullahi waa ina mascuud wuxuu uhi ina salaama salaam asalaam lafdigan asalaamba ismun min asmaaءi illaahi waa magac magacyada ilaahay ka mida oo wadacahu llahu ilaahay dhigay fi lardi dhulka uu dhigay waa magac magacyadii ilaahay ka mida ilaahay dhulkuu dhigay dadkii uu jideeyey inay taxiyadooda iyo waxay isku salaamayaan uu noqdo horena atar kaloo saas ahayd baynu ama xadiid baa baynu kuba soo maray taas ahayd asalaam ismu min asmaa illaahi faafshu bal waxa weeye oo markaa isnama dheeraynayn waa intan aan salaam kuba jirnay haddaba waa magac magacyada ilaahay ka midoo waa kan dee magacyadii ilaahay ee qur-aanka bay noogu sugnaa ka mida asalaam dhulkuu ilaahay dhigay oo wuxuu uga dhigay dadkii taxiyo iyo waxay iskuba salaamaan taas buu kaba dhigay ee faafshuuhu faafiya baynakum dhexdiina oo dee salaamta ay isku salaamaysaan taas badiya weeyaan oo ciddii aad la kulantaan ma midaa garanaysaan iyo midaydaan garanba salaama marka wuxuu uhi ina arajula ninku idaa sallama hadduu salaamo cala alqowmi qowm uu salaamo faradduu ay celiyaan calayhi korkiisay salaamtii isagii u jawaabaan oo isaga ay salaamtii ka qaadaan kaanat waxa ahaanaysa calayhim korkooda oo isaga u ahaanaysa weeye oo isaga u sugnaan iyaga korkooda ugu sugnaan fadlu darajatin darajo dheeraad ah ama darajo fadligeed iyo dheeraadkeed baa u sugnaanaysa waayo liannahu isagu muxuu fadlu darajo iyaga u yeelanayaa adeeg isagii uu salaamay iyaguna salaamtii way la yimaadeen salaamtiisi sunnaa bay ahayd toodii waajibba weeye laakiin haddana isaga ka fadli badan darajo siyaadoo xaggan marka leega maha fadli jaanib kalea waa xaggan salaamtan waa wixii kaba imanayay ayuu darajo siyaadaha isagu iyagii la dheeraanaya sababtuu la dheeraanayana waa tanoo liannahu isaga ayaa dakarahum xusuusiyaa salaama isagaa salaamtii bilaabay bilaabitaankii uu bilaabo iyagii uu salaamayna waxa ka dhashay jawaabtoodana ajriga kuma heleen oo waa jawaabo fulay jawaabtana ajriga ku helayna waxay ka dhalatay bilowgiisii ilaahay magaciisii buu xusuusiyaa asalaam ahaa iyagiibuu waxa weeyaan salaamtii ayuu kuba bilaabay jawaabtoodu salaamtiisay ka dhalatay marka halkaas buu bilowgan uu bilaabay sababna iyaga ugu noqday inay iyaguna la yimaadaan jawaabtan ayuu derajo siyaadaa u leeyo bilowga ayaa ka fadli badan celinta taas wataan horeba usoo sheegnay oo bilowgan ayaa ka fadli badan wakhayruhum aladii yabda-u bisalaamna hore waynuu soo marnayba taasi waa midow hadday ka qaadaan ayuu dheeraad ajrigii way wadaagsadeen fadligii way wadaagsadeen isaga fadli dheeraada leh wain lam yuradda haddaan la celin caleyhi korkiisa oo waa laga aamusay ninkii oo dee salaamay arrintu maqal la-aan ma aha waa dee salaamtii uu salaamay bay ka aamuseen oo cid baa u celin weyday ama shaksi ha salaamayo sida taa aynu soo marnay makaalkan cabdullahi ibnu saamit ama aharkii abudar ama inka badan ha salaamaya haddaan salaamtii laga qaadinna radda man huwa khayru minhu wa adyabu radda waxa celinaya oo isaga salaamtii ka qaadaya man shaksi huwa ama isagu khayrun khayr badan minhu waa min almusallami calayhi kii uu salaamay ee salaamta ka qaadi waayo cid kaba khayr badan wa adyabu kaba fiican taas weeye xadiidkan xataa imika aharkan marfuuc ahaana waa lagu wariyey mowqufna sanadkiisu waa saxiixba kii hore wixii aan nidhi un baan odhanaynaaye bal waxa weeyaan markaa ruuxii cid salaamay dee fadli derajaa waa leeyahay oo isagaa bilagan uu balaabay buu fadli ziyaadaha ku yeelanaya waajibkoodii ay laba yimaadeenna bilowgiisan baa kasii fadli badanoo dee isagoo khayrkii laba yimi ayuu iyagiina sabab ugu noqday wixii ay fadliga kuba helayeen haddii ruuxii lagaba qaadi waayana tan baa imanaysa marka arrinka inoo soo baxaya waxa weya ruuxii hadduu imika ruuxba doonaya inuu salaamu leeyahy malaa salaamtii kaama qaadayo oo ninkani dee wax liamrin ma uu isagii tas-aanmo maleeyo inaanu salaamtii ka qaadahayn oo uu yidhaaha dee marka ayaanu taa uga tegin hadduu salaamtii ka qaadi waayo cid ka khayr badan baa salaamaysa cid ka khayr badan baa u jawaabaysa isagu salaamtii hala yimaado fadligii buu yeelan kani hadduu ka qaadana fadligii uu la wadaagsanaya isagu ha kaba fadli badnaado hadduu ka qaadi waayona isaga cid ka khayr badan baa u jawaabi dee ismigiina kanuu ku koobnaanaya fadligiina waa dhaafaya ebal taas yaanay maanic noqon ka hor joogsada mala ruuxani salaamtii kaama qaadayo inuu salaamtii laba yimaado xadaثna mحamed بن yuسuف qاl xadaثna سfyaan عan هiشhaam عan الxaسn qاla أnahu qaal bale marar horaan soo maray mحamed iبn yuسuf laba nin baana jira oo sheekhyada bukhaariya mحamed iبn yuسuf الbikandi iyo mحamed iبn yuسuf الfiryaabi labadaba waan soo sheegnay mid isagu waa kutubta lixda aba riwaayo ku leeyay midna kitaabka bukhaari dee kanun maahe ka kalena riwaayo ku leeyay waa bikandi ama alfiryaabi waa kutubta lixda aba waa ku wada suwanyi laakiin ragga kale waa sidun bay kaga wariyaan waxaan bukhaari ahaynoo waa nin weyn oo dee sheekhadii bukhaari kaba mid ah horena waxaan hadal xaafida usoo uga soo naqliyey inuu idhaa hadduu dee moxamed ibnu yuusuf un idlaaqo onu cid kala raacin bukhaari firyaabi buu u jeedaa ama waa firyaabi ninkuu idlaaqaya taasi waa mid firyaabi aan kaba dhignay moxamed ibnu yuusuf hadduu sufyaan idlaaqana walow sufyaan ibnu cuyeynana waxyaale kaba wariyey waa sufyaan thawri un sufyaanka uu idlaaqaya waayo waa min kibaari asxaabi horena taa waan usoo sheegnay kolleyna mala moxamed ibnu yuusufka kale sufyaan thawri ma soo gaadhinba oo imaka halkan moxamed ibnu yuusuf alfiryaabi unbuu inoo noqonaya sufyaanna waa sufyaan thawri can hishaamin can ilxasani hishaam ibnu xasan alqurduusi weeye xasanna waa xasan lbasri marka waa ahar maqduuca weeye sanadkuna waa sanad saxiixa qaala wuxuu yidhi markaa anas atasliimu tadawucun atasliimu salaamtu salaamtan dadkii la salaamayaa ee lagu bilaabayaa weeye waa bilowga iyo salaamta bilowgeedu tadawucun sunno weeye horta maaha sunno dee ruuxii la leeyahy waa sunno un haddaa doontana la kale haddaa doontana uu iska daayo bal arrin adag baa timi oo dee waa tan layna amray in salaamtii la faafiyo waa tan khisaashii islaamka kuwii ugu khayrka badnaaba rasuulka ilaahay kaba dhigay taqra-u salaama calaa man carafta waman lam tacrif salaamtii oo dee ciddii aada la kulantaba aada salaamto waa tan axaadiida kala duwan ay kuba timi dee in salaamtii la faafiyo bal salaamta faafinteedu isticlaansho la isticlaadaa ka dhalan isticlaanshuhiina iimaankii oo hagaagaa kaba dhalan kaasna jannadii oo la galaa kaba dhalan sida xadiidkii muslim ahaa ilaahayna subxaana wa tacaala iyaduna dee waa tan in waxa weeyaan kolley taxiyada iyo jidaynteeda in kolley waa tan adigu waa laynagu adkeeyey arrin kalena way jirtaayoo rasuulka ilaahay kaba dhigay dee xaq uu ruuxa muslimkii muslimka kale ku leeyahay idaa laqiytahu fasallim calayh marka tadawucu maaha shay iska tadawucuunoo sahlanoo ruuxu fara dee ka tegi karo oo de halkaasuun ajri ugaba imanaya hadduu la yimaadee laakiin wax weeyaane laakiin horta aad buu uba adag yahay oo bal haddii marka la eego umuuraha yimi faafintan salaamtee layna fare iyo iyadoo xaq laga dhigay eega xaq muslim muslimka kale ku leeyahay iyo lagaba dhigayo umuurahaasi kolley waxay keenayeenba dee wax xataa lagaba qaadan kara waajib e laakiin dee aktar ahlilcilmi hoosay kuba tagaan lafdigani horta waa tadawuc waa bilowgii waraddu fariidatun raddigu laakiin fariido weeye ilaahay baa yihi faxayu biaxsana minha aw mila aw waxa wey biaxsana minha ama midkii lamamida haddaba celintan la celinaya iyadu waa waajib oo waa waajib bay noqonaysaa kolley tanna waa inay waajib tahay radintaasi waa san dee xasan imika yidhi waa say jamaahiir alculamaa yidhaaheen ama ahlilcilmi qowlkooda uu yahay saa ibnu kasiirba uu soo naqliyo oo bilowgaa looga jeedaa tadawuc weeye macnaa la mid ma aha qaaditaanka qaaditaanku waajib buu noqonaya haddii la yidhaha waajibna ruux hadduu ka taga dee ismi baaba imanaya tasriibna walow umuuruhu ay adag yihiinoo xaggaa faafintan in salaamtii layna faafi la faafiya la fara iyo in laga dhigayba waxa weeyaan dee xaq muslimku leeyahay iyo dee umuuro kaleba bal aad bay u adkaynayaane laakiin dee radintii baan heerkeed gaadhsiina malaa kolley hadal intaa ka badanna waxbaa meelaa inoogu yar dambaysa baabu man bakila bisalaami baabu bayaani man bakila bal ruuxii ku bakaylay bisalaami salaamta kaa caddaynteed iyo wixii kuba yimi iyo inuu ruuxaasi bakiil yahay bal bakiilnimata ugu daranba ay tahay taas buu baabkeedii yahay xdثna محamed بن أbي bكri qال xadثna فضyل بن سlayman عan muسى بن cقبةa qال xadثnii عubayd اللahi بن سلمان عan أbيه عan cabdاللahi بn cمr بن الcاaص qاal اlkdوb man kdba عlى ymiiنه bal xagga snadka ilaa muسى بن cqبة iyo wixii ka horeeya saddex hore kitaabku inooguba soo horeeyeen cubaydاللahi بn سlayman baa ii taala ibnu sulaymaan walow aan aqriyey ibnu salmaan baan aqriyey nusqadayda sida taallaa cubaydullaahi ibnu sulaymaan weeye wuu jiraa nin cubaydullaahi ibnu sulaymaan la yidhaaho dabaqadanna waa jiraaye laakiin ninkaa dee riwaayo uu meelahan ku leeyay ama halkan in waxa weeye ama bukhaari adabkiisa wax ka wariyo dee culamadan dee waxa weeyaan taraajimtiiyo taas t kumay soo darin ee cubaydullaahi ibnu sulaymaan waa nin hiqaa horta amiya salmaan baan u jeedaa hiqa ah lagu kalsoon yahay oo dadkii atbaacu taabiciintii ugu waaweynaaya bal waa kuwa iyagu laba mucaasaroodee siqaaru taabiciin weeye bukhaarina waxbuu kaba wariyaa iyo tirmidi iyo ibnu maajah iyo ama aabihii salmaan sulaymaan malihi nin cubaydullaahi ibnu sulaymaan la yidhaah baa jira alcabdina ay u raacdo kool riwaayo uu aabihii leeyahayna kaa war uma hayo ba laakiin isna dabaqadan buu noqonayaa salmaan waa nin salmaan اlaqar la odhanaya ama abu cabdillaahi اlaqar salmaan اlaqar ama abu cabdillaahi اlaqar la odhanayaa jirta kolley alaqar oo keliya oo saxaabi magaciina waa jirtaabeen waana nin hiqa ah ninkaas salmaan laba yidhaaho oo kaba mida taabiciintii dhexe kaba mid ah isaga kutubta lixda ana dhammaanba riwaayo kule salmaan ulaqar waa waalidka uu isagu kaba warinayo bal waxaan leeyahay markaa ciddii aniga ila mid ahee cubaydullaahi ibnu sulaymaan ay u qoran tahay kolley dushay kuba saxanaysaa waa cubaydullaahi ibnu salmaan weeye ee sulaymaan ma aha ciddii dee salmaan marka horeba ay u qornaydna waaba dee si sawaabka ahayd ama saxnayd baan leeyahay aniga nusqadayda iyo kolley nusqada fadlahi samad iyo de waa waa si yaad sida taallo weeye nusqooyinkaas haddaba cubaydاllahi bnu salmaan ayaa warinayo aabihii salmaan اlaqar ama abu cabdillaahi اlaqar oo kol kol bay cubaydullahi bn abi cabdillaahi اlaqar yidhaahaanbe ayuu kaba warinayaa isagaa cabdullaahi bnu camr bn اlcaas صaxaabigaa kaba warinayo qaala wuxuu uhi صaxaabigaasi alkaduubu ruuxa beenta badani ruuxa beenta badani man kadaba ruuxa been sheega weeye calaa yamiinihi dhaartiisii kuwa been sheega walbakiilu ruuxa bakiilka ee bakiilnimadiisu ay dhan tahay weeye heerkii ugu sarreeyey bukli kaba gaadhayna man bakiila bisalaami ruuxa salaamta ku bakiila weeye ee salaamtii dee dadkii salaam waaye wasaruuqu ka tuugada badan xaditaanka uu waxado badan facuul waa dee wax mubaalaqa keenaysa waa ka tuugada badanna waa tuugga isaga tuugnimadiisu ay badan tahayna man saraqa asalaata ruuxa salaadiisa xada weeye waa ruuxa salaada xada balin kollay ahar weeye albani oo kale raximah llahu tacaala daciif اladab اlmufrad buu aharka ku soo arooriya wuxuu ku soo arooriya oo ninkaa fudayl bnu sulaymaan oo ay yidhaaheen saduuq haba ahaadee akhdaadiisa badan walow marka anuu cid wax ku khilaafina ciddee la yidhaah waa ku khilaafay jirto riwaayadiisa oo kale ama waxyaalo kale loo helo dee kodha xadiidkiisa xasan la gaadhsiinayo laakiin isaga ayaa wuxuu albani raximah llahu tacaala yidhaahaa labadan imika jumlo ee kale waa alkaduub mooyaa labada kale dee iyada albakiilu man bakiila bisalaam waabay inoo horeyso oo kitaabka inoogu horeyso dee iyagu way sugan yihiinba bal iyadoo marfuuca ayaan soo maray albakiilu man bakiila bisalaamba asaruqu man saraqa salaatana axaadiid ama xadiidba kollay bacda asxaabi sunan ay wariyeen ayaa isaguna taa kuba yimi oo bal markaa saddex jumlo waxay leeyihin weeye so isagu dee shawaahid kale oo dee imika halkan mawquuf bay kuba yihiin ee marfuuc ay kuba yihiin ayay labada jumlo kala yeelanayaan xagga markaa haddaba saddex jumlo weeyaane alkadubu man kadaba calaa yamiini wuxuu dhaartay buu dhaartay dhaartiisii buu ilaalin waayuu oofin waaye wixii uu ku dhaartay buu haddii dee wax khayra uu kaba dhaartay oo shareecadu ay farto inuu kafaaradeedii intuu bixiyo dhaartaa buriyo ama waxaan toosnayno inuu sameeyo kuba dhaarto iyadna shareecadu amraysa wixii inaanu samaynu dhaarta kafaaradeedii bixiyo waa xaaladii shareecadu ay amraysay in dhaarta aan la ilaalin ee la buriyo taas haddaanay ahayn oo uu dhaartiisii xafidi waayo ilaalin waayo de waa ruuxa isagu markaa waa mid ruux been badan oo waxaanu kuba dhaaranayo haddana aanu dee ilaalinahayn aanu dhowrahayn ayaa kadib ugaba imanaya taas baa macnuuya ama albakiilu man bakiila bisalaam iyada horeynuu soo maray isagoo marfuucana xadiid kaluu laba socday baynu la ku soo marayo ruuxaa bal salaamtii waa taa fadligeedii badnaa aynu soo maray isagiibaa bal ma aha uun dee wanaag uguba sugan yahay mujtamaciina wax weyn baa uguba sugan xaggan muwadadan iyo waxaan imanaya iyo waxyaalaha kaba dhalanaya ruuxa dee shaygaa intuu kooban yahay bal hadduu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu yidhaha soddon xasano uu kaba helayo haddana la iman waayey naftiisii buu kala bakhaylay taas ajrigaa iyo hawaabka waa bakhiilnimata ugu xun oo kaasba weeye ama xaggan asaruqu man saraqa salaat waxaa xadiidkuba yimi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh inuu saxaabada isagoo la hadlaya waa asaaliibtii kolley wuxuuguba sheegayeyna ay kaba mid tahay ayuu yihi maxaa ku tirinaysaan bal waxa weeyaan zinada iyo sariqada iyo waxyaalaha caynkaasoo dee waa waxyaalo xunxun bay yidhaaheen oo haa way xunxun yihiin dee xuduudna way leeyihiine laakiin aswa nnaasi sariqatan man yasriqu min salaatih dadka waxaa ugu tuuga xun ruuxa salaadiisa xadaya ayuu yihi oo macnaha kii tuuga ahaayee dadka jeebkooda xadaya ama waxooda xadaya waxaa ka tuuga xun waa sida xadiidkaa kuba yimi aswa naasi sariqa ruuxaa salaadiisa xadaya way weydiiyeenoo seebuu salaadiisa u xadayaa bay yidhaaheenoo wuxuu uhi laa yutimu rukuucaha walaa sujuudaha ruuxuu rukuucdii salaadu ay lahayd iyo sujuuddii ma taam yeelayo waa ku degdegaya dumaaniino lama imanayo ruuxaas eeg salaadiisiibuu xaday dee salaadiisiina wuxuu u bandhigayaaba inay fasahaado inaanu ajri iyo waxba kaba helin bal kol kol hadday fasahaado waajibkiiba aanu kaba dhicin haddaba tuugo waxa ugu tuuga xun ruuxa salaadiisa xadaya waxaana rasuulka ilaahay kuba fasiray inaanu taa rukuucdeeda iyo sujuuddeeda aan buuxinaynen dhammaynahayn inuu saariq yahay salaadiisii xadaya lafdigan aharkana dee xadiidkaas baa shaahido ah oo dee macnihiisii imaka markhaati uba ah oo ka tuugada badani waa ka salaadiisa xadaya rasuulka ilaahi baa ka dhigay inuu yahay aswalnaasi sariqa ka dadka ugu tuuganimo xun kaa salaadiisii aan dhammaynahayn ee isagii rukuucdeedii iyo sujuuddeedii aan taab yeelahayn xadaثna ismaaعiil maxalushaahidkuna waa bakiil man bakiila bsalaami weeye xadaثna ismaaعiil بn abani qaala xadaثna عaliي بn musiri can caaصimi can abi cثmaana can abi hurayrata qaala anahu qaal dhowr aar ama شhan aar baa isukeen raacayba oo waxaan filaya dee waa saynu usoo bilownay weli walow barhkood aan leenahay dee iyagoo marfuucay yimaadeen bal iyagoo inoo suganay meelo ku yimaadeen imaka waa aharkii shanaad ee aan aragno oo waa shan ahar oo istaba yaalla abu hurayrana nin abu cuhmaan la yidhaaha ayaa kaba warinaya kolley laba abu cuhmaan baa jirto oo abu hurayre wax ka wariya waxaad moodaan adigu kanuu noqon iyo kanuu noqona saaxibu fadlilaahi samad bal si u kala dhigtayba weeyo mid waa abu cuثmaan الnahdi waa nin kitaabka hore aynugu soo marnay waa nin mukhadrama waa nin waqtigii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh nin roon ahaayo islaamay balse ka bixiyey rasuulka ilaahi lamau kulmine laakiin waqtigii rasuulka ilaahi buuse ka bixiyeyba waa abu cuثmaan الnahdi markii dambena waa cumriyo boqol buu dhaafay waa abu cuثmaan الnahdi cabdالraxmaan ibnu mallin kutubta lixda ana riwaayo waa ku leeyahay inuu ab markaa kaba wariyo dee abu hurayrena kutubtii lixda aydba waa kuwa sugan yahay nin kalena waa nin abu cuثmaan adumbadi la yidhaha adum adumbadi kolley dumbadkuna waa qaryo malaa masar ba ahayd taasba weeye oo isaga muslim ibnu yasaar baa la yidhaha abu hurayra uu la fadhiisan jiray isaguna waa jaliisa abi hurayra malaa cabdimalikna radiic baabuu ahaaye waa abu hurayre ayuu majliskiisa joogi jiray oo jaliiskiisu ahayo abu cuثmaan adumbadi oo magaciisa muslim ibnu yasaar la yidhaha waa taabicuun dee ninkani waa mukhadram baa lena waa ninka abu cuثmaan inahdi waqtigii rasuulka ilaahay base ka bixiyey ee dee dhulkoodii buu joogay iyo reerihii buu dhex joogayo waanu soo hijrood hadduu soo hijrooda rasuulka ilaahay waa la kulmi lahaaba dabadii buu yimi oo dee akaabirtii asxaabta uu wax kaba wariyey laakiin ninkan markaa kale muslim ibnu yasaar la yidhaahana waa nin jira kolleyna labadooda mid buu noqonaya abu saaxibu fadlilahi samad lakiin waxaan leenahay imaka halkan waa abu cuثmaan inahdi weeye maha dumbadi maaha oo waayo in caasim oo waxa weeya may soo naqlin ama saaxibu taadiib alkamaal muu ruwaadda kuma darin muslim ibnu yasaar inuu caasim wax kaba wariyo oo bal meeshana dee riwaayo u adaba oo usoo dhigtay may jirin ee ninkan caasim weliba kutubta lixdaaba uu kuba sugan yahay isagoo caasim wax ka warinaya waa abu cuثmaan inahdi waa taabicigaa weyne mukhadramka ahaa ee cabduraxmaan ibnu mallin laba yidhaaho haddaba ninkaas baa abu hurayre kaba wariyo qaala wuxuu yihi abkhalu naasi dadka ka ugu bakhaylsani aladii yabkhalu bisalaam waa kii makaan aharkii kan ka horeeyey ee cabdullaahi bnu camrin aan kusoo marray waana in iyadoo marfuuca jumladaasi aynu hore usoo marray waina acjaza annaasi dadka ka ugu cajzi badan ugu tamar daran ugu caajisana man cajaza biاducaa kale badu malaa bimaacanaacan weeyo man cajaza can اducaai ruuxa ducadii ka caajisa e baryada ilaahay la baryayay horaynu dee abwaanteedii inoogu horeysay ruuxana ilaahay kol hadduu baryo waxa weeyaan ilaahay ducadiisii waa aqbalaya kuma soo celaya haddaan xaggiisa wax ka iman ducadiisii hor joogsato dee isticjaalkii iyo ama ism iyo qadiicata raxm iyo waxyaalo uu ku ducaystay iyo ama isagoo dee waxa uu cunaya iyo waxa uu xidhaya aanu xalaal ahayn iyo waxyaalo adigoo xaggiisa haddaanay wax ka iman ilaahay waa aqbalaya ama markaa ha siiyo ama mardaba ha siiyo ama wax kalaba ha ku siiyo ama aakhiraba ajri ha ugaba dhige dee markaa ducada kolley aan dhul u dhac ahayn ee kolley shuksigu wax ku helaya ama wixii hale ama wax ka fiican ama balaayaba ha lagaga daafaco ama ajri ha loogaba dhige ruuxa haddana iska daayee faraa ka qaaday ee taa ka caajisay ayaa dadka ugu tamar darana ka ugu caajisan dad waaba kaa ducadaas aan culays ahayn kulfo aan lahayn dee maalan geesna cibaado kaba ah adducaa huwa alcibaada oo cibaadaba u noqonaysa geesna wixii uu ilaahay weydiisanaya ama uu ka helaya ama wax kaba fiican uu ka helaya ama dhib lagaga daafacaya ama ajri loogaba dhigayo iyo cibaado ruuxa ka caajisee laba iman waaye badsan waaye waa dadka uga caajisa kaasaa uga cajzi iyo tamar daran ama uga caajisnimo badan wain acjaza nnaasi man cajaza biducaai kollay aharku mawquuf ahaan dee waa imika sanadkaa saxiixa weeye marfuuc ahaanna sa albaniya uu yidhaaho dee waaba ansaxay khaasatan dee wa ha dee labada jumlaba way noqonaysaa ha labada jumlaba marfuuc ahaani baabu salaami cala sibyaani salaamtii ciyaalka ama caruurta yaryar la salaamayay ayuu baabkeedii yahay bancaha wixii ku yimi mashruuciyadeedii bal taas buu baabkeedii yahay xadaثna عaliي بن الجacdi qala xadaثna شhucbaة can sayaari can haabiti الbunaniyi can anas bni maliki anahu mara calىa صibyaani xagga sanadka caliي bn اljacdi iyo shucba iyo haabit اlbunaniyi anas ibni malik intaba waynu soo maray sayaarkana kolley waa nin hiqa ah oo sayaar abulxakam adigu sayaar magaciisana aad buu mashhuur ugu yahay kunyadiisana mashhuur buu ku yaho abulxakamna waa la yidhaah sayaar kol kol baa la israaciyaa can sayaarin abilxakami bal in sha allahu tacaala taa riwaaya inooguba imanaysaa inta kitaabka inoo harsan bal aan dheeraynba sayaar abulxakam iyagoo israacsanno bal waxaan leenahay soo xaaf ibnu xajar yidhaaho bal xadiidkan markuu qabanayuu kalaam leeyahay waana dee kolley mujaladka koob iyo tobnaad weeye ayuu kalaam leeyahay kuba tacalluqsanoo khulaasadiisa imaka soo naqalaye waa labadaba waa ku mashhuuroobay nisbadiisu waa lacanasiya horta ismigiisa iyo kunyadiisa wuxuu waa reer waasida wuxuu xaafid kaba dhigaa acmash inay isla dabaqa yihiin waa siu halkaa yidhaha dabaqat ilacmash walow dee kale waa isla dabaqun bay noqonayaan haddana acmash haddii taabiciu iyo isagu taabici ma aha laakiin isla dabaqo waxay uba yihiin acmash waa taabiciinta raggii ugu dambeeyey anas ibni malik buu arkay oo waa araggaas oo anas arkay buu taabici ku noqday ninkana waa soo gaadhay wuu soo gaadhay laakiin araguma jira dee oo isna waa la dabaqo oo markaa saxaabada qaar dee ama waqtigan meerhkaa ugu dambeeyey soo gaadho waa kuwa saadisa yidhaha kana khaamisun buu odhanaya saadisa gees markaynu ka eegno haddii da-da aan eegno khamisay la mid yihiin ama kuwa taabiciinta ugu yaryaraabay la mid yihiin haddaan ka eegno aragtida iyo la kulankana waa dee saabicay la mid yihiin waa dadkii atbaacu taabiciintii ugu waaweynaa ayay noqonayaan kol haddii aanay liqaa jirinoo san buu imika halkan uu yidhi dabaqat alacmash walow halkaa taqriib dee midna khaamisa uu yidhaha midna saadisa uu yidhaaho arrin kalena ways uu sheekh halkaa uu kusoo naqliyaana way jirtaayoo ah inuu haabit albunani oo maanta sheekhiisa xadiidkan oo taabici dee ah aynu soo aragnay anas sanado badan inuu laasimay oo waatii maalmo dhoweyna sana anas iyo si uu badhuulaba iman jiray gacantiisa inuu dhunkan jiray aynu sooba aragnay waa ka geeri horreeyey haddana waa sheekhiisa isaga ka geeri horreeyey oo sanad ama in ka badan buu kaba geeri horreeyey taasna waxay keenaysaa shucbo marka leega riwaayadiisan walow shucba uu yahay dadkii atbaacu taabiciintii ugu waaweynaa laakiin dabaq ahaan markaan eegno xagga la kulanka waa isla dabaq oo riwaayatu aqraab waa dad isla dabaqaah waxay dhexdooda kala wariyeen shucba haabit uu la kulmay axaadiisu ka wariyeyna way jirtaa ee marka halkan maxay noqotay sanuu inooguma wariyey xadiidkan haabitkamauu maqlin ee sayaar dariiqiisa ayuu kagaba maqlay faa'iido kaleo xaafid ibnu xajar halkaa ku sheegana waxa weeyaan walow sayaar labada saxiixba uu kuba sugan yahay haabit isagoo wax ka warinayana ay ku sugan tahay laakiin sayaaroo haabit wax ka warinaya bukhaari iyo muslim xadiidkanaa jira macnaa sayaar abulxakam oo haabit albunani ka warinaya wax bukhaari iyo muslim de halkanna waa tad inoola wadaagsatee xadiidkan baa jira marka isagoo sayaar haabit kaba warinaya xadiidka lama jiro khaasatan saxiixayn kitaabkeennana wuu inoo raacaya waana faa'iidahu xaafid muxajar halkan faa'iideeya arrin kalena uu kordhiyaa oo nin kaloo rijaasha lixda aba kaba mida jirto sayaar isna la yidhaaho sayaar laba yidhaaho waa dabaqadee ka yar horeyso waa taabici waxaa magaciisa laba yidhaha sayaar ibnu salaamata abulminhaal kolley axaadiisu wariyo saxiixayn ku suganna waa jirtaa sayaar weeye laakiin magaciisa magaca abibaa salaamo la yidhaha abulminhaal la kuliyadiise laakiin bal isaga ninkaasi isagoo haabit wax ka warinaya riwaayo saasaan jirin oo dee halkan marka saabit lagaba warinayo waa ninkanune ninkaa kalama noqonayo waa ninkaa dee kolley axaadiistii mawaaqiida iyo warinaya abulminhaal de kolley ama burziya kaba warinaye haddaba sayaarkaa kalena waa jira ibnu salaamata abulminhaal oo isaguna hiqa ah oo ka yar weyn oo waa taabici isagu imaka kan waa arinkaas baan leenahay iyo bal fawaaida kooban oo waliba kaba tago xaafid ibnu xajar uu soo dhigto kitaab fatxulbaari markuu xadiidka naftiisa qabanayo waayo sanadkan buu bukhaari kuba wariyaa saxiixana kaas baaba jirta wuxu uhi haddaba anas ibnu malik can anas ibni malikin anahu anas mara wuxuu maray calaa sibyaanin caruur buu maray waa ciyaal iyo caruur buu maray dee meel iskaba joogay ama ku ciyaar fasallama calayhim uu salaamay aلsalaamu عalaykum buu yihi waxaan waqaala waxaanu yihi kaana الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam yafcalu rasuulka ilaahay wuxuu ahaa mid san sameeyey bihim ay bisibyaani kuba sameeyo rasuulka ilaahay wuu salaami jiray ciyaalka waa salaami jiray taas buu yihi waxaa xadiidkan iyadoo dariiqan haabitun uu kuba wariyey baa nasaa-i wariyey waxaana laakiin dariiqan sayaar baanu ahayn oo sayaar dariiqiisa kumuu warine laakiin haabit can anas waxaana lafdigiisu ahaaba kaana rasuulu llahi salى اllahu عalayه wasalam yazuuru اlansaara fayusalimu calىa sibyaanihim wayamsaxu calىa ru'uusihim wayadcuu lahum rasuulka ilaahay ansaar guryahoodu kuwa soo siyaaran jiray markaasuu ciyaalkooda salaami jiray madaxyadoodu gacanta sidaa u marin jiray waana u ducayn jiray waa ciyaalkii waa salaamayey madaxay dee madaxyadu u salaaxayay madaxuu saa ugu salaaxayeyba ama gacanta u marinayey waana u ducaynayeyba waa si wuxuu arrinkaasi ay dee caadaba u ahayn ama in uu samayn jiray baa cibaaradaasi weliba ay sii faa'iideyneysaa bal taas ba iyadoo haddaba rasuulka ilaahay taa waa la iman jiray xadiidka markaa maxaa inoogu sugan sibyaanta salaamteedayo dee culimmadu ay yidhaahaan sidaa ibnu badaal iyo uu xaafid kaba soo naqliyo meeshii tadriib iyo tamriin iyo iyadoo lagu sii laylayo waxaan imika waajib xataa radinta kuma aha hadday ka tagaan oy qaadi waayaanna iyagii dee ismi iyo dembi ugama imanayo dadka waaweyn ismigii ugaba imanaysay uga imanayay laakiin waxaa kuba sugan iyadoo la barayo shacaartii islaamkiiyo umuurihiisii iyo dee khasaashii islaamnimo lagusii tadriibinayo lagu laylayo jaanib weeye jaanib kalena ruuxan musallimka ee ciyaalkaasna salaamay yar tawaaduc iyo waxyaalahaas iyo isagoo ka dheeraada kibir iyo waxyaalahaasa ugu sugan bay culimmadu yidhaahaan ee bal markaas salaamtii dee ciyaalka laba salaamayey anasna waa la imanayey waatan way jiraan bacd salaf lagaba soo naqliyey dee kol haddaanay takliif u ehlahaynba in dee tasriimkoodu ama aan la salaamahayn ama aanu salaami jirin sida xasanulbasriga lagaba soo naqliyey ama ibnu siriin waa salaami jiray laakiin ma maqashin jirinna waa lagaba soo naqliyey isagane bal muhimku waxa weeye weli waxyaalo kale aynoo dambeeye waa shay mashruuca inkasta yaanay mukalafiin ahaanin maslaxada weyn baa ku sugan tadriibtaas iyo arrinkan kale tawaaduca salaamtii laba salaamay xadaثna mحamed بن عubayd qal xadaثna عيisى بن yuنuس qal an cambasةa qal anahu qaal cambasة بن camaar waa nin hiqa oo kitaabkeenan adab اmfrad kuba sugan oo taabiciya cambasة بن camaar dawsi waa reer dows wuxuu hi qaala ninkaasi cambasat بن khaalid iyo malaa laakiin waa dabaqo hore de ayaynu nin kusoo marnay ka horeeyo xaggan dee waa dadka hore noqonaya halkan ma gelaya waa taabicikani qaala wuxuu hi cambasa ra-aytu waxaan arkay ibna cumara ina cumar baan arkay yusalimu xaal uu salaamaya cala sibyaani caruurtii fi lkutaabi malcaamadda ku sugnayd waa ciyaalka yaryaraa dee meel kuwa urursanaayo wax ku dhiganayaan taas isagoo markaa uu soo maro salaamaya ibna cumarna waa taa inu soo marnayba kolkolay inuu suuqa tegi jiray suuquu qabanaya waxma soo iibsanayo meelaha majaalistaa suuqa aada fadhiisatid malihi bal bidaaco uu sugayo inay soo gasho inuu warsado ama sicirkeeda ma aha ee wuxuu u baxayaba waa salaam dadkaa suuqa joogay oo kolba cidda ula kulmayo inuu salaamo kaa alaabta iibinaya ama alaab fiican ha iibinaya ama alaabiya ta wax yar aan macno lahayn suuqii ha laba fadhiyo kaa kale uu la kulmayo dariiqii suuqiina waa lagu badanyo maha dariiq kaloo la marayo intaasaabuu u baxayay haddaba carruurtaa yaryar ee ku sugan kutaabkana waa salaamiya alkutaab eeg idinma xarakaysna dee kolley oo waxaa dhici karta ruuxii inuu fi lkitaabi u aqriyo dee waa kutaab weeye kutaabna almaktabna way yidhaahaan waa dee malcaamadii waa mawdic aan saa usii weynaynoo dee ciyaalka lagu baro qira'ada iyo kitaabada taas baa kutaab lagu magacaaba waa makaanun sagiirun litacliimi sibyaani alqira'ata walkitaaba qur-aankana lagu baroo lagu xafidsiiya waa malcaamadii un taasba wey haddaba ciyaalkaas oo halkaasi na waqtiyadii dambey taasi samaysmeen cahdigii rasuulka ilaahay taas iyo waxaa la arkaa inaanay saasi jirin ee kutaabta ciyaalkaa jooga ayuu markaa uu maro dee maha tan inuu uqastayo iyaga u tegayay si uu soo salaamee laakiin de hadday dariiqiisa tuu soo maro kuwaasna wuu salaami jiray dee waa baabkii assalaamu calaa sibyaan waa taa rasuulka ilaahay baynu salaami jiray ay noogaba sugantay baabu tasliim marka alkutaab baa xaragkaafku waa damisan yahay eeg haddaba waxay kulmayaan oo qiyaas ahaan ay u kulmayaan katib oo kale katib waa kii wax qorayey jamciisu waa kutaab buu noqdaa oo san dee imaka waxa weeyaan un waa baabkaas oo dhan faacil fucaal waa lagu jamciyaa qiyaas ahaanna waa looguma jamciyaa imika faacil markaa fucaal de walow mala awsaanta qaarkood ay leeyihiin iyo siiqda qaarkood ay leeyihiin marka kutaab oo kale waa kuwii wax qoraya alkutaab waa taa laakiin de imika siiqa ku xadidaye waa ciyaal markaa fi lkutaab waa makaan eh waa markaa meeshii lagu barayay qira'ada iyo kitaabada iyo qur-aanka lagu xafidsiinayey taas baa alkutaab uu yahay baabu almaktabna kolkol bay taa odhanayeen oo ragga qaarkoodoo ruwaadda ayaa fulaan almuktib ayay odhanayaan almuktib waa almucallim markaa almuadib iyo almuktib iyo dee raggan taraajimta qaar bay usoo arooraan fulaan almuktib muktib waxay ka dhiganta waa ninkaa kitaabka iyo habeeshaasa mucallimkii buu noqon almuadibna waa saas oo kale waa kii wax edbinaya waa ciyaalka yarkii waxbaraya unbaa muadibkuna yahay waa mucallimu sibyaan baabu tasliim الnisaai calى الrijaali waa dumarku salaamtoodii ay salaamayeen ragga bal wixii kuba yimi oo dee waa haweeney inay rag salaamto kol haddaan fidno iyo dhib laga baqanaya jirina salaamta la faafinayo bay kaba mid noqone xadaثna cabd لlahi بn yuusufa qaal akhbarana malik can abi nadri ana abaa murata mawla umi haaniئin ibnati abi طaalib akhbarahu anahu samica uma haaniئin taquul abaa mura oo abu nadri salim ibn abi umaya uu wax ka warinayo waxa weeye kolley magaciisa yaziid baa la yidhaah magaciisa yaziid baa la yidhaah kutubta waa u yimaadaa mawla umi haani'in waxaa kaloo u yimaadaa mawla oo kuba yimaadaa mawla abi mawla caqiil ibn abi aalibin caqiil ibn abi aalibna waa umuhani walaa walaalkeed oo dee inay walaha wada lahaayeen iyo inay midkood intuu lahaa kii kalena ama dee la joog iyo saas caqiil uguba shuuroobeyn oo waa suurtagal waayo rag baa walahan uun iyadoo dee mulaazamadiisii uun saa waxa weeye miqsadba mawla bna cabaas la yihi wamiqsamun lama lazim majlisa bna cabaasin bimawlaahu wasib markaa mawlaahu ba yihi isaga welihiisana ma lahayne inuu dee bal markaa umuhani ay lahayd oo waa walaalkeeda oo laba joogi jiray san looba yidhi mawla caqiila laakiin labadaba waxaan leeyahy waa nin keliya uun magaciisan reer madiina kunyadiisan kuba shuhroobay laakiin magaciisa yaziid la yidhaaho kutubta lixda ana riwaayo ku wada leh waana nin hiqaa weeyo taabicu dhaxaa ninkaas baa wuxuu ugu warramay in anahu samica uma haaniin umu hani inuu maqlay umu hani waa ina abi aalib caqiil iyo cali iyo walaashood weeye rasuulka ilaahay ina adeertii ruma weeye waana haweeney kolley reer bani maqsuumna ciyaal u lahaydba oo dee iyadu markii hore muhaajiriintii may ahayd soo hijrootay waayo raggoodu may dee ninkeediiyo dadkaasay baaqi ku ahayd laakiin dee way islaamtay oo maalintii fadxu makana waxay magangelisay arrintan baabay ugu socotay rasuulka ilaahayba nin dee dadkii axmaadeeda ahaa ama dumaashiyadeedii kamid ahayd ama laba nin iyobay dee guriga kuba hayso dadkii markaa aan islaamay ahayn iyadaana magan gelisay markaa malaha dee nin dhib badaanaba kuba jiro walaalkeed baa yidhi hebel waan dili doonaayo markaasay taas bay u socotay oo markaasay rasuulka ilaahay u timi isagoo maydhanaya fiiha calaa maka sanu usoo dhoweeyey way salaamtay markaasay rasuulka ilaahay ku tidhi zacama bnu ummi anahu qaatilun rajulan ajartu ninkay hooyaday dhashay wuxuu sheeganayaa inuu dilayo nin anigu aad magangeliyo rasuulka ilahay wuxuu ku yihi qad ajarnaa man ajartiya wamahani ciddii adigu aad magangelisay de waayo ruux muslim ruuxu magangeliya wuu soconayaa waanu magan gelinay taas buu yidhi oo waana arrintay uguma socotay kollay malaha rasuulka ilaahayna waamu doonee laakiin guurkeeda waxaa markii dambe kaba hor joogsanayay iyadu dadkii soo hijrooday may ahayn waayo markii dambe dee oday may lahayn be ciyaal haba lahaato iyadna markaa ciyaalkeedan iyo hawshoodaas ayaabay malaha rasuulka ilaahay maruu la soo qaadayna uga joogsatoy tihi inay de ku dhibaan ayaa nacayaayo oo rasuulka ilaahayna xadiidkiisii ahaa ee dumar awr fuulaha ama geel fuula dumarka ugu khayra badani waa saalixu nisaai qurayshin axnaahu calaa waladin fii siqari waa kuwa ugu xanaano naxariis iyo dabacsanaan badan ilmo inta uu yaryahay oo kale oo dee zawjna ugu dhaqaalayn badan bal adigu waa haweene taasoo waa muhani waa saxaabiyad weeye magaceeda faakita ayaa adigu culimada agtooda dee ay yidhaahaan ama kuba shuuroobeyn faakita in laba yidhaaho haweeneydaas baa wuxuu maqlay taquulu xalay ku qowlayso dahabtu ila nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baan u tegey waa halkii waa maalintii fatxu maka weeye waa halkii uu deganaa aclaa maka walxaala wa yaqtasilu isagoo maydhanaya faadima markaa maro ku asturaysay fasallamtu calayhi waa halkan maxalu shaahidku waan salaamay dee kolley uu ka qaadina salaamtii faqaala wuxuu uhi man haadihi waa tuma taasi haweeneydan hadlaysaa ee isagu marow kuba asturna faqultu waxaa idhi ummu haani'in waa umuhani aniga may odhane umuhani waate laakiin taasi way noo dambaysaa ee ruuxa markaa uu ama aqal yimaade ee laleeya laydhaa waa kuma inaanu ana odhanayne dee wixii lagu garanayo sheegaye umuhani baan ahay qaala markaa rasuulka ilahi wuxu uhi hadda salaamtiina dee jawaabtu way horreyse marxaban biummi hanin marxaban waa tia shalayba soo marray kelimada tarxiibka ayuu kuba yidhi soo dhoweynta iyadoo bal markaa marxaban biummi haniin maxalu shaahidkuna waa haweeney ajnabina way ka soo walow dee qaraabo dhow ay yihiin oo labadooda aba ay walaalayeen laakiin haddana maxaarimtii maaha waa tan salaamtay rasuulka ilaahina salaamtii uu ka qaaday markaan fitna aanay jirin iyo waxyaalo dee salaamtii shay mashruuc ay noqon hadday tahay bilow iyo hadday tahay qaadidbe xadaثna musa qaala xadaثna mubaarak waa ina fadaala qaala samictu xasana yaqulu xasan baan maqlay waa ahar markaa maqduuca kuna nisaa dumarku waxay ahaayeen kale waa luqadii ay ku magacaabi jireen luqatu akaluni lbaraakisu tagfidii baa ay cuntay luqadeedii oo dee daahirku wuxuu ahaa ama luqadii dee aan inaan damiirkani meesha kole dee an nisaa ismi daahiri faacilkii yahay aanay damiirkani la xidhiidhin o kanat inisaau la ydhaha dumarku waxay laakiin kuna waa damiir in annisauna waa ismi daahira ficilkii u tiirsan yahay dee iyada taasi waxa weeyaan waa luqo jirto waa luqadaasna ay cibaarada malaa barhkoodoo laga maqlay ay u noqotay magacba luqatu akaluni lbaraakiso haddaba kuna nisaa dumarku waxay ahaayeen yusallimna kuwa salaama cala arijaali ragga way salaami jireen oo dee rasuulka ilaahay ba waatan la salaamay isaguba kuwa uu salaamay waana inoo dambaysaa wax horena waa inoo horeeyeen marka marka bal fidno lagaba aamiyo way jiraan dee culimada qaar haweenedaa shaabada ah iyo markaa khaasatan fidno lagaba baqanayo salaamtii hadday tahay bilow iyo qaadid hadday tahayba labadaba dee manciya way jiraanba marka aan bal fidno iyo waxaa laga aamin yahay waxa markoodba dee kuwa kooba dumarkaa waaweyn iyo markaas iyo bal wixii fidno lagaba baqanayay waaba tan ama haddii hadalka dee hadiyo goor ama waxaa la arkaa dee salaamtan in hadal kale iyo wax kale raacaan marka fidno lagaba baqanayo bal ilaahay waa ka amray inay de falaa takhnacna bilqowl ba khidaabkii iyo salaamtii iyo hadal khuduucsan inaanay dumarkii kuba hadlin laakiin bal fi lasl e waxay kaba mid yihiin salaamta faafinteedii haddaan dhib kaloo meesha laga baqanaya jirin waabata taasi waxay iyagoo raggii ay dumarku ay ragga salaamaan baabkii muqaabilkiina baabu tasliimi cala nisaai salaamtii la salaamaya dumarkii oo imanka ninkii baa salaamaya o dumar salaamaya bal wuxuu kuba yimi baabkiisi weya xadaثna mحamed بn yuسufa qaala xadaثna cabdاlxamid bn bn bahraamin can shahr qaala samictu asma ana الnabiya slى الlahu عalيه waslama mara fi اlmasjidi balin cabdاlxamid ibn bahr shahr horta waa shahr ibnu xawshab oo kitaabkan hore ugu soo maray kalaamkii ku tacalluqsanaaye waxyaalihii jiray waa la arkaa mar kalena inaan dib ugu laabano oo dee kale waa nin kalaam badan oo culimada qaar ay xoogeeyaan sia bukhaari iyo in badanna ay daciifiyaanba arrinkiisa cabdulxamid ibnu bahraamna waa nin reer madaa-in ah oo shahriga buu saaxibkiisa ahaa a'imo kala duwan baa isaga hiqaydhaa bal cabdulxamid markuu shahri kaba warinayo axaadiistii shahriya kolkol ay yar daciifinayeen waxay dhahan waa axaadiistii sii xooga lahayd ama waa axaadiistii sii sugnayd bay axaadiisan waayo saaxibkiina uu ahaa marka axaadiidiisa shahr way xoogeeyaan dee isaga si naftiisana dee akar min imaam waxaa la arkaa dee mid iyo laba iyo saddex dad ka badan oo waa iqaylina waa jira xafnu xajar wuxuu kaba cabiraa saduq inuu yahay sadisa kolley kitaabkeena aladab mufradna riwaayo waa ku leeyahay tirmidi iyo ibnu maajahna riwaayo ku leeyahay wuxuu yihi haddaba shahr ibnu xawshab qaala samictu asmaa asmaan maqlay asma bintu abi bakrin maahe waa asma bintu yaziid alansaariya khadiibadii dumarka waxa weeyaan haweenedaasaan maqlay dee dikrigeedna maalin dhaweyna waa inoo horeeya asma bintu yaziid ana nabiya sala allahu a haweeney dhiirana way ahayd oo rasuulka ilaahay su-aalo weydiin jirtayna waa haweeney ansaarana ana nabiya nebigu sala allahu alayh wasalam mara wuxuu maray fi lmasjidi masaajidka walxaal cusbatun koox min annisaai dumarka kaba midi qucuudun ay fadhiyaan oo koox dumar ka mida masjidkii fadhiyey masjidkuna ma kala go-nayno dee qeybta dambuun bay kuba tukan jireenoo sufuuftu markaas safka ugu horeeya dumar iyo ka ugu horeeya rag waxumay dhexaynba taasba haddaba iyadoo dumar jamaaci ih oo da-aheed ihi ay fadhiyaan markaasuu qaala waa ishaaray qaalada imika isticmaal de ficil ba imika qowl baa la isticmaalaya ficilna waa lagu idlaaqaya uu ishaaray biyadihi ilayhna bisalaam rasuulka ilaahay baa gacantiisa u taagay iyaga bal riwaayo waxaa timiba inuu laftii salaameedna uu raaciyey labadoodiiba israaciyey horeynu ishaaradii gacantiiyo uguma soo marnay salaamta intii kanna wax ka midaynu soo aragnay faqaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu ku yidhi hadalkiisay maqlayeen salaamtii iyo ishaaradiina waa isku dareen iyakunna waxay iska jirtaan oo ka digtoonaataan oo naftiina kaba ilaalisa wa kufraana almuncimiina kuwii wax idinku nicmeeyey abaalka ciddii idinku lahayd kufrintooda laga kufriyo abaalkii la garan waayo lagu shukriyi waayo la qariyo wixii incaamkii taa iskaba jira iyakuna wa kufraana almuncimiina taas buu ku celceliyey qaalat ixdaahuna midood baa tihi mid kaba mid ah kolley iyaduna waa taa leenahay rasuulka ilahi waxba way weydiin jirta oo gurigana way ugu iman jirta haweeney ku dhiira dhiiran bay ahayd oo dee cilmi doon ah iyo fiqi doon oo xishood aan ku hor joogsan jirin wixii dee ay diinteeda uga baahan tahay ay dee cid weydiiseen nacuudu billahi ya nabiy allah ilah baan kaba maangelaynaa rasuulka ilaahayow min kufraani nicam ilahi nicamta ilahay inaan kaba kufrino oo waxay leedahay dee may oo dee rasuulka ilaahay ciddii ujeedayna may fahminay inan dee taasoonu nicamtii ilaahay noogu nicmeeyey qarino oonu ku shukri weyno ilah baan kaba maangelayna qaala wuxuuhi bala maya waa jirtaa arrinkaasi oo waa xaggu kaba imanayo kufraankan ina ixdaakuna midda idinka idinka mida taduulu waxa dheeraanaysa aymatuha waa dee inta aanay guursan oo way raagaysaayo ama way weynaanaysaa iyadoo guryahoodii joogto aan nin yeelan aymadu dee waa ayim waa haweeneyda garawta aan nin lahaynba waxaa inoo dambaysa haddii ala yidhaha riwaayada dambe inoogaba imanaysa in tadulu aymatuha min abawayha uma yarzuqu lahu zawjaya way weynaanaysa inan weyn bay noqonaysaa markaasaa ilaahay zawjiya awlaad kuba arsaaqaya marka dambe waana taasune uma taqdal eeg iyadoo markii hore ku raagtay weynaatay ruux weyn noqotay intii aanay guursan baaba ilaahay ninku arsaaqayaayo awlaad buu siinayaayo maalna ilaahay waa siinaya uma taqdabu way cadhoonaysaa alqabata oo taa kelinimadii bay ka baxday oo dee ninkan guursaday bay kagaba baxday awlaad bay yeelato xoolay yeelato taasoo kale dadkay dulsaarka ku haydna way kaba tagtoo nicmadaasay heshay markaasun bay cadho maalin cadhoonaysaayoo fataqul waxay odhan alqaba waa tii aan lahayn shalay maseru mara waa mara waay cadhaa mar kaba dhacaysaa dee mar bay cadhoonaysaaba fataqulu waxay odhanaysaa wax alla wixii khayr iyo wanaaggii way iloobaysaa nicamtan ilaahay siiyey bay iloobaysaayo maa ra'aytu maan arag minhu xaggiisa saacatan saacad hadda maahaba dee waxa weeyaan waa waktina weeye kamaan arag khayran qad weligayba khayr kamaan arag fadalika kaasi kufraanu nicamillahi nicamtii ilaahay oo laga kufriyey ayuu noqon waayo waa kufraan lcashiir oo rasuulka ilaahay baa waxyaalahay naar ku galayaan waxay ugu badnaa buu tan kaba dhigay wadalika kufraanu nicami lmuncimiina ciddii waxa weeyaan wax kugu nicmaysay abaalka kugu lahayd nicamteedii oo la qariyo ayay noqonaysaa bal athar kale waa kan kole abu daawuud iyana way la wadaagsadeen waana xadiidka saxiixa xadaثna mklad qala xadaثna mubashir bnu ismaaciil can ibni abi haniyata cabdilmalik ibn xumayd ibn abi haniya taas baa la yidhaha abi ghaniyahani wuxuu noqonayaa awowgii buu noqonayaa kolley waxa weeya waa nin hiqa oo atbaacu taabiciintii raggii ugu waaynaa rijaasha dee kutubta lixdaaba kuba sugani can moxamed ibni muhaajirin can abihi waxay hadhay waqti baan ii hadhin oo imaka nin dambe kuma joogsanaya ama dee intan aban ku joojin doonaan maxamed ibn muhaajir iyo abihi baan qaban karin baan leeay can asmaa bnati yaziid alansaariyati waa asmadii markii hore inooguma sugnayd mara bi annabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi baa isoo maray wa ana walxaal ana anigu fii jawaarin jamcu jaariyatin weeye eeg jimtuna uu fadxisan yahay kutubtayda ma xarakaysna waa jawaarin waa jamac jaariye ayuu jamac u yahay waa hablihii weeyaan oo dee jaariyadu waa inantii adoontan mid yar iyo mid weyn baa lagu idlaaqa hablahana intaa yaryarin imanka kollay dumar dee guursaday baabay ahayn ama waktigii guurka gaadho iyo roonroone laakiin dee dad waaweyn oo islaamun baanay ahayn fii jawaarin hablo dhexdood baan kuba sugnaa ataraamin lii aniga da'daydii ah ataraam atraabanna waata qur-aanka inoogu suga isku da'bayo oo dadkaase waa da'dayda ah oo jamcu tirbin weeyaan oo ruuxani waa dee ruuxa da'dayda ah ayaanu dhexdo aan ka mid ahaan ku jiray fasallama calayna wuuna salaamay wa qaala wuxuu yihi iyaakuna wa kufra almuncimiina iska jira dadkaa muncimiinta ah in abaalkoodii aad qarisaan iyo incaamkoodi iyo waxaasoo kaba kufridaan wa kuntu waxaan ahaa min ajra'ihina waa dumarka kuwa ugu dhiiran calaa masalati waa cilmidoon ee masaladiisa iyo rasuulka ilahi waxa weydiintiisa dadka ugu dhiiran baana ka mid ah xagga dumarka faqultu waxaan ihi ya rasuula اllahi wama kufru lmuncimiina qaala wuxuu ihi markaa rasuulka ilaahay lacala waxaaba laga yaabay mudantahy ixdaakuna midiin midda idinka idinka midi taduulu inay dheeraato aymatuha waa ayimnimadeedan iyo waa guur la-aanteedan weeyo weynaato inan roon noqoto bal wa tacnusta lafdi dee inan weynba ay noqoto min abaweyha ay beyna abaweyha weeye labadeeda amba dhexdood uma yarzuquha allahu ilaahay ku arzaaqa zawjan iyadoo muddo dheer hadda weynaatay oo weynay ilaahay ku arsaaqo nin wayarzuquha uu arsaaqo minhu xaggiisa waladan caruurna ay uba yeelato fataqdabu ay cadhootaa alqadbata cadho mar iyadoo deeg umuurahaasi xaaladeedii hore ay taa ahayd ilaahay nicmadan siiyey waa nicmo zawj nicmo awlaadeed nicmo maal oo sawjku waxyaalahan sababa u ahaa inay cadhooto kol cadho uun dee ayo fatakfuru ay kufrido maha takfuru billaahi ba sida dee rasuulka ilaahay baaba xadiidu kuba yidhi waxa weeye dee dumarka waxay naar ku gelayaan ayuu sheegay inay dee yakfurna laftiisa bukhaari ba dhacay markaasaa la yidhaha yakfurna bilah markaasuu m yakfurna bilcashiir wey macnaa takfurudan ilahay bay ka kufraysaa maaha nicamtii iyo abaalkaa dee nicmadii zawj iyo walad iyo wixaa ilaahay kuba arsaaqay ayay inkiraysaa ay kaba kufriyaysaayo fataqul waxay odhan waa tan kufrigee maa ra'aytu minka khayra qad weligayba khayrkaamaan arag sidaasay abaalkii iyo ixsaankii oo sida rasuulka ilahi xadiidkuba yidhi oo kale law axsanta ilaa ixdaahuna dahra uma ra'at minka shaya qaalat maa ra'aytu minka khayra qad haddaad weligaaba mid u samafalaya aada noqoto oo kal ay wax kaa yar aragtay ay qoonsatay waxay odhanaysaa weligeyba khayrkaamaan arag wanaaggii badnaaba intanay ku qarinaysaa marka waana taa ee asbaabtay kufrigeeda noqonaysa ama kufraanu nicam waana waxay naar kuba gelaya noqonaysa allah subxana wa tacaala aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك